Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka Maamulka Jubbaland ayaa deeq raashin ah gaarsiisay deegaanka Buule Xaaji ee maamulka Jubbaland. Deeqdan oo isugu jirta raashinka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa ka faa'iidaystay qoysas danyar ah. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka Maamulka Jubbaland Maxamed Cismaan Jaamac ayaa ka warramaya deeqdan.
Waxaan u nimaadnay in aan Wasaaradda Gargaarka Maareynta Musiibooyinka in ay la garab taagan tahay gargaar gargaarkii ugu horreeyana aan keennay afar boqol oo qoys oo aan rabnay inaan maanta u qaybino insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa deegaanka kale cusuban ee ku xigo nagastina inaan gaari doono shacabka soomaaliyeed ee degan buule xaaji waxaan ugu baaqayaa in ay la shaqeeyaan laamaha amniga dowladdooda waxyaalahay u baahan yihiin dhammaan gargaar ah iyo maaragtay hadday tahay caafimaad hadday tahay cunno la cunayo hadday tahay isgarab istaag kale intaba waxay oola taagan tahay dowladda jubbaland aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan maaragtay waftiga maanta imaaday aan qayb ka ahaado wasaaraddana ay maaragtay raashinka ay bixinaysa ay ay maaragtay goobjoog ka ahno deeqdan ayaa ku soo aadaysa xilli dadka deegaanka ay la daalaadhacayaan abaarihii dalka soo maray